ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى الله في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa afar iyo labaatanka bisha rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo afarta hijiriyada qodobada maanta oo arbaca ah barnaamijka aad ku dhagaysan doontaana waxaa ka mid ah dowladda kenya oo qaati ka taagan weerarada mujaahidiinta ee ku xoogaysanaya gudaha dalkaas kuwaas oo hakiyay mashaariic badan oo ay ka helaysay lacago malaayiin dollar ah xukuumadda suudaan oo dhaleecayn adag kala kulantay xukun xadda saraqa ah oo ay ku riday saddex ruux oo lagu eedeeyey inay falal xatooyo ah ka geysteen magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan ciidamada maraykanka ee ku sugan suuriya oo waqooyi bari dalkaas ku soo riday diyaarad nuuca duuliya la'aanta ah oo laga leeyahay dalka iiraan dowladda ingiriiska oo ku dhawaaqday dhimashada muwaadin british ah oo lagu dilay dagaalka yukrain dhoola tuskii maraykanka ee berbera oo loo wareejiyey dalka kenya iyo dhulgariir xooggan oo ku dhuftay waqooyi bari dalka new zealand qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي سعي وفي سمري وفي, وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka dowladda kenya ayaa qaati ka taagan weerarada mujaahidiinta ee kusii xoogaysanaya gudaha dalka kenya kuwaas oo hakiyay mashaariic badan oo ay ka helaysay lacago malaayiin dollar ah cabdisamed cabdulaahi ayaa warbixintan ku eegaya dowladda kenya ayaa ka sheeganaysa weerarahan kala joogsi lahaydna uga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab camaliyaadka jihaadiga ah ee beegsanaya laamaha ammaanka kenya ayaa saameyn weyn ku yeeshay mashaariicdii ay dowladaha shisheeye ka wadeen dalkan dhaca geeska qaaradda afrika qarax aad u xoogan ayaa aroornimadii shalay oo talaado ahayd lala beegsaday gaari ay la socdeen saraakiisha ugu saraysa booliiska dowladda kenya ee gobolka loo bixiyey waqooyi bari kenya kibikarusile oo ah guddoomiyaha degmada dhadhaab ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in miino dhulka lagu aaso ay haleeshay gaari nuuca dagaalka ah xilli uu ku socdaalayay waddaday xidhiidhisa gaadhisa iyo dhadhaab qaraxa ayaa waxaa si darqiga kaga badbaaday sarkaal sare oo booliiska ka tirsan kaasi oo lagu magacaabo cabdow sokow ninkan ayaa mas-uul ka ah ciidamada loo yaqaano b b u oo qaabilsan roodeynta deegaanada xuduud beenaadka si loo ilaaliyo ammaanka miino ayaa haleeshay gaarigii aan wadanay runtii waxyeelada qaraxa ay ka samaysneed aad bay u darnaayeen sidaas waxaa yidhi sarkaal ka tirsan booliiska kenya sawiro lagu faafiyey wargeysyada ugu caansan kenya ayaa waxaa kasoo muuqanayay midad iyo waxyeelo xoogan oo gaaray gaarigii la beegsaday waxaana waddada laga dareemay burbur lixaad leh oo qaraxa ka dhashay weerarkan wuxuu ugu dambeeyey boqolaal weerar oo sannadihii lasoo dhaafay dhacayay waxaa xusid mudan in weeraradii ugu dambeeyey shabaabul mujaahidiin ay ka fuliyeen in nafdhii iyo laamwo ay sabab u noqdeen in uu joogsi ku yimaado mashruuca weyn oo ay iska kaashanayeen shiinaha iyo dhowr dowladood oo dhaca bariga afrika mas-uuliyiin kenyana ayaa xaqiijiyey in weerarada al-shabaab ee joogtada noqday ay hakadgeliyeen mashruucii dhismaha ee laabsed kaasi oo ah in la isku xiro waddamada kenya koonfurta suudaan iyo etoobiya mashruucan istaagay waxaa lacaga balaayiin doolaraha ku bixinaya dowladda shiinaha oo doonaysay in badeecadeeda ka soo dega dekada laamuu ku xirto laba dowladood oo dhaca bariga afrika kuwaasoo aan wax badan lahayn saraakiisha ammaanka ee dowladda kenya ayaa waxay sheegeen in dhammaan shaqaalihii dhisay wadadan oo ajaanib u badnaa laga daadgurayay laamu islamarkaana la geeyo goobo ammaan ah si ay uga nabadgalaan weerarada shabaabulmujaahidiin ciidamada booliiska kenya iyo kuwa qaabilsan la dagaalanka waxaa loogu yeeray ragixisada ayaa kaymaha booni ka bilaabay howlgalla ay ku doonayaan inay mujaahidiinta uga fogeeyaan deegaanada laga dhisayo wadada balse arrinkaas laguma guulaysan xogaha amniga kenya laga helaya waxay sheegayaan in afartii bilood ee lasoo dhaafay weeraro ka dhacay laamu lagu dilay in ka badan soddon qof oo ay ku jiraan dad caddaan shiineys ah iyo saraakiil ka tirsan booliiska kenya weerarkii ugu darnaa wuxuu dhacay bishii disembar ee dabaeeqadii sanadkii hore labada kun labaiyo labaatanka weeraradan dambe waxay burburiyeen qalab qaali u ahaa dowladda kenya waan aaladihii casriga ah oo ay shiineyska uga shaqaynayeen mashruuca dhismaha dekada laamu ee ku xira bariga ee loo yaqaano laabsed siddeedii disembar waxaa weerar ka dhacay laamu lagu dilay afar iyo toban qof oo ka mid ah ayeen saraakiil muhiim u ah mashruuca laabsed saraakiisha la dilay ayaa ka mid ahaa ciidamada ammaanka ee ku holanaa sugidda ammaanka gobolka laamu toddobiyo tobankii bishii lasoo dhaafay ee jannayo dagaalyahan ka tirsan shabaabul mujaahidiin ayaa weer dhabagal ah oo ay ka fuliyeen laamu waxay ku burburiyeen tobanaan gaadiid ah iyagoona dilay saraakiil milatari oo galbinaya kolonyada shaqaalaha ajaanibta ah weerarkan laayaanka ah ee dowladda kenya ka qaylisay waxaa berber socday qaraxyo waaweyn oo basbeeliya qaar ka mid ah gaadiidkii ay ku shaqaynayeen shaqaalaha mashruuca laabsed isla maalinkaas qarax culus ayaa lala helay gaari gaashaaman uu ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanadaha luuqa iyo gaarisa waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday saraakiil kenyaan ah weerarada ay argagixisadu ka geysanayeen laamu iyo waqooyi bari kenya waxay sabab u noqdeen in dhowr isbuuc hakad la geliyo mashruucii dhismaha wadada laabsed waxaana laga wardhoorayaa howlgallo ay ciidamada ammaanka ka wadaan kaymaha booni waxaa sidaas yiri sargaal ka tirsan booliiska kenya shalay ugu dambeysay waxaa dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ka dhacay weerar lagu dilay askar kenyaan ah weerarkan uu isugu jira qarax iyo kamiin ayay mujaahidiinta ka fuliyeen wadada jayga ah isku xirta degmada dhadhaab iyo magaalada gaarisa waxaana lala beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamada kenya qaraxa ayaa burburiyey gaari koyala oo ka mid aha kolonyada waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada kenya halka lagu dhaawacay mid afaraad iyadoona ay mujaahidiintu soo furteen laba qori سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى waa hagaag qaybaha hore barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan xukuumadda suudaan ayaa dhaleecayn adag kala kulantay xukun xadda suraqo ah oo ay ku riday saddex ruux oo lagu eedeeyey falal xatooye ah oo ay ka geysteen magaalada caasimadda ah ee khartuum warbixin ku aadan qodobkaas waxaa soo jeedinaya maxamed dahir calasow in muslimiinta lagala diriro ku dhaqanka shareecada islaamka waa hadafka ugu weyn ay shisheeyaha iyo reer galbeedka duulaanka ba'an ugu soo qaadeen waddamada caalamka islaamka iyagoo ku dadaalaya in waddamadaasi lagu maamulo xeerarka iyo ajandayaasha iyaga laga soo guuriyey arrinkaas oo ay u soo wakiisheen dadku diin iyo afku ah shucuubta islaamiga ah si ay qawaaniintaasi ugu dhaqaan ummadda muslimka ah wargeys ka soo baxa dalka ingiriiska laguna magacaabo the guardian ayaa warbixin ka qoray maxkamad ku taala dalka suudaan oo saddex nin ku xukuntay xukun gacan-gooyn ah kadib markii lagu helay dembiyo xatooye ah saddexdaa nin ayaa lagu xukumay in gacmaha laga gooyo waana markii ugu horraysay muddo toban sano ah oo ciqaab nuucan oo kale ah laga fuliyo maxkamadaha dalka suudaan sida uu qoray wargeyska the guardian ee ka soo baxa ingiriiska raggan saddexda ah ayaa lagu helay dembi ah inay magaalada umdurmaan ay ka xadeen haamanka gaaska cuntada lagu karsado magaaladaas oo ah magaalada ugu dadka badan dalka suudaan sida uu sheegay wargeyska wargeysku waxa uu yidhi xukunkan gacan-gooynta ah waxa uu soo baxay laba isbuuc ka hor balse waxa uu sababay xukunkan walwalka dad badan oo ka baqaya in dowladda suudaan ay dib ugu noqoto xag jirnimada kadib shan iyo toban bilood oo uu socdo afgembi military oo dalka khalkhalgeliya kaas oo hor istaagay in dalkaasi u gudbo nidaamka dimuqraadiyadda raggan ayaa sidoo kale lagu helay faldambiyeedyo kale waxaana lagu xukumay saddex sano oo xarig ah iyo ganax lacageed oo dhan laba boqoloo kun oo lacagta suudaan ah taasoo magdhow u ah xatooyada ay sameeyeen sida uu sheegay wargeyska the guardian xukunka gacan-gooynta ah wakhtiga la fulinayo lama sheegin balse raggan ayaa loo gudbiyey xabsiga koobar ee waqooyiga magaalada khartuum xabsiga waxaa hadda ku xiran madaxweynihii hore ee dalka suudaan cumar al bashiir oo xilka laga tuuray sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobanka kadib afgembi militari oo dalkaasi ka dhacay nasiib daro inkastoo isbeddel siyaasadeed uu dalka ka dhacay wax iska beddelay xuquuqda dadka ma jiro keliya waxaa dhacay isbeddel aan xaqiiq ahayn ayuu yidhi samiir makiin oo ah qareenka u doodaya raggan war qoraal ah oo ay soo saartay hay-ad lagu magacaabo african center for justice and peace stadius oo fadhigeeda uu yahay dalka uganda ayaa ku eedaysay dowladda suudaan in aysan siinin saddexda nin maxkamad cadaalad ah sidoo kalena loo qabanin qareeno difaaca sida ay tiri hay-addu wargeysu waxa uu yidhi bishii agosto labada kun iyo kow iyo labaatanka suudaan waxa ay saxiixday heshiis qaramada midoobay ee joojinta jirdirka iyo ciqaabta kale ee naxariista daran sidoo kalena bini'aadanimada ka baxsan taas oo ahayd inay horseedo dib u habayn lagu samaynayo sharciyo badan oo ka jira sharciga dembiyada si ay u waafaqaan waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah balse taas marnaba ma dhicin sababtoo ah maamulka talada haya oo diyaar u ahayn fulinta heshiiska ayaa sabab u ah inaan aragno xukunka nuucan ah wargeysku waxa uu intaa ku daray suudaan waxaa lagu xukumayey shareecada islaamka tan iyo bishii sebteembar kun sagaal boqol siddeetan iyo saddexdii shuruucdaasi waxaa la xayiray muddo saddex sannadood ah oo ay hogaaminaysay dowladdii dimuqraadiyadda ahayd ee sadiiq almahdi albashiir waxa uu dib u soo celiyey markii uu xukunka ku qabsaday afgembigii ay taageerayeen islaamiyiinta sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii kadib markii xilka laga tuuray albashiir labada kun iyo sagaal iyo tobankii waxaa la soo saaray sharciyo lagu fasaahadinayo akhlaaqda bulshada sida joojinta gudniinka gabdhaha iyo joojinta xukunka shareecada islaamka si kastaba ha ahaatee afgembigii militari ee oktoobar labada kun kow iyo labaatankii wuxuu soo afjaray u guuritaan laba sano ah oo loo galay dowlad dimuqraadi ah waxaana dib loo soo celiyey sharciyo badan oo dib u socod ah iyo sharciyo aan la jeclayn sida uu sheegay wargeysku warbaahinta reer galbeedka waxa ay ka shaqaynaysaa la dagaalanka shareecada in lagu maamulo waddamada islaamka iyadoo kor u qaadaya dimuqraadiyadda iyo wax loogu yeero shuruucda caalamiga ah oo ah nidaam ku habboon ee lagu maamuli karo shucuubta sida ay sheegeen markii ay dowladda suudaan saxiixday heshiiskii tadbiica ahaa ay la gashay gumaysiga yuhuudda iyadoo aqbashay dhammaan amarada maraykanka ayay dowladda maraykanka ku amraysay suudaan inay si buuxda u qaadato nidaamka reer galbeedka iyadoo shacabka muslimka ah ee suudaan ay ka soo horjeedaan siyaasadda militariga ee talada dalka haya dalka suudaan waxa uu la mid yahay dalalka muslimiinta ee la daala dhacaya shirqoolada lagu kala geynayo sidoo kale lagula dagaalamayo ku dhaqanka shareecada islaamka dadka wax inindheeya ayaa aad u dhaliilaya isku dayiga reer galbeedka ay ku doonayaan in shuruucdooda iyo fikirkooda ku soo rogaan shucubta kale ayagoo ku tilmaama qof walba oo iska diida nidaamkooda inuu yahay xagjir kuwa la baxay islaamka siyaasiga ah marnaba kuma guulaysan inay dhaqan geliyaan shareecada islaamka waxayna mar weliba u sameeyaan reer galbeedka tanaasul badan dhaqangelinta shareecada islaamka waxaa lagu fuliyaa goobaha ay ka taliyaan jamaacaadka jihaadiga ah oo keliya iyadoo reer galbeedku in badan qaray in nidaamka shareecada uu ka fiican yahay midkooda gacanku samayska ah loolanka u dhexeeya nidaamka dimuqraadiga ah iyo kan islaamka ayaa ka holcaya dunida muslimka waxaa kaalin weyn ka ciyaaraya dagaalkaasi warbaahinta kuwa ugu afka dheer ee reer galbeedka ayagoo xuduudda sharciga ah ka dhigaya mid jariimo ah dhanka kalena qarinaya dembiyada dagaal iyo jiriimooyinka ay reer galbeedku ka geysanayaan dunida muslimka sidoo kale warbaahinta afka gaalada ku hadlaysa waxay dadka u sheegaysaa in ciidamada gaalada rabaan inay muslimiinta u dhisaan nidaam dimuqraadi ah lana dagaalamaan mujaahidiinta u dagaalamaya ku dhaqanka shareecada islaamka iyo soo celinta dowladda islaamka
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ah ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya
ciidamada maraykanka ee ku sugan suuriya ayaa waqooyi bari dalkaas ku soo riday diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn oo laga leeyahay dalka iiraan ciidamada maraykanka ee duulaanka ku jooga dalka muslimka ah ee suuriya ayaa ku dhawaaqay inay shalay soo rideen diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn oo ay leedahay dowladda shiicada ah ee iiraan war qoraal ah oo ka soo baxay taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa lagu sheegay in xilligii la soo ridayey diyaaradda ay ku howlaneyd sahmin ay ku sameynaysay saldhigga ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin waqooyi bari ee waddanka suuriya qoraalka ayaa lagu xusay in baaritaan la sameeyey lagu ogaaday in diyaaraddan lagu farsameeyey dalka iiraan islamarkaana ay adeegsanayeen kooxo ay taageerto tehraan ee ka howlgala gudaha suuriya dhowr jeer oo hore saldhigyada iyo goobaha ciidamada maraykanka iyo kuwa iskaashiga shisheeye ay ka samaysteen gudaha suuriya ayaa lagu soo weeraray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ahayn iyo gantaalo laga soo tuuray goobaha ay maamulaan kooxaha xiriirka la leh iiraan weerarkii ugu dambeeyey ee loo adeegsaday diyaaradaha droneska ayaa labaatankii bishan lasoo dhaafay waxaa lagu qaaday saldhigga ciidamada mareykanka ee deegaanka tanfi ee dalka suuriya afhayeen u hadlay taliska dhexe ee ciidamada mareykanka ayaa xilligaasi ku dhawaaqay in weerarkaasi uu sababay dhaawaca laba ka mid ah maleeshiyad calooshad shaqaystayaal ah oo wada shaqayn la leh mareykanka wuxuuna intaasi ku daray in sidoo kale weerarka uu geystay burbur soo gaaray qaybo ka mid ah saldhigga la beegsaday dhanka kale dowladda ingiriiska ayaa ku dhawaaqday dhimashada muwaadin britain ah oo lagu dilay dalka ukraine xukuumadda london ayaa shaaca ka qaaday in muwaadin u dhashay dalkeeda lagu dilay gudaha waddanka ukraine iyadoo aan shaacin wax macluumaad intaasi ka dheeri ah wasaaradda arrimaha dibadda ee u k ayaa si rasmi ah war ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegin magaca qofka dhintay iyo sida uu u dhintay toona balse warbaahinta dalkaas ayaa tibisay in shakhsiga dhintay uu ahaa calooshiis u shaqaysta ka barbar dagaalamayay ciidamada ukraine ku dhawaaqistan ayaa ku soo aaday xilli warbaahinta faransiiska ay sheegtay in calooshad u shaqaysta saddexaad oo faransiis ah oo ka dhinac dagaalamada ciidamada kiyev ee donbas uu u dhintay dhaawac daran oo kasoo gaaray dalka waxaa xusid mudan in calooshad u shaqaysta david oo la dilay toddobadii febraayo aan lagu darin diiwaanka dadka faransiiska ah ee degan dalka ukraine saraakiisha ciidamada ruushka ayaa mar sii horeysay sheegay in aaga howlgalka militari ay ku arkeen koronkorka tirada calooshad u shaqaystayaasha reer yurub ee la safan ciidamada ukraine ee dagaalka iska caabinta kaga soo horjeeda militariga ruushka dhanka kale dhowlatuskii maraykanka ee berbere ee loo wareejiyey kenya bartamihii bishii hore ayaa saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka oo safar ku tegay magaalada berbere ayaa sheegay in goobtaas lagu qaban doono dhowlatus militari oo ay ka qayb qaadan doonaan ilaa labaatan waddan saraakiisha maraykanka ayaa u ballansanaa inay dhowlatus ku sameeyaan bishan laakiin dagaalka ka socda laasacaanood awgii waxa ay dhowlatuskoodii u wareejiyeen dalka kenya dhowlatuskan ayaa ka koobnaan doona sida la sheegay tababarka ciidamada shiishka ama toogta tababarka ciidamada badda fulinta howlgallada iyo weliba korso ku saabsan weerarada dhinaca internetka barnaamijkan ayaa ku eg sida la qorsheeyey afar iyo labaatankii bishan aynu ku jirno ee februari maraykanka ayaa somalilan u ahayd halkii ugu dambeysay ee ay rabtay inay saldhig ka dhigato dhulka soomaaliya oo dhan laakiin waxaa kasoo dhexgalay dagaalka laasacaanood ka socda oo maamulka somalilan ku sheegay in xoogaga ay ishayaan yihiin argagixiso warbixinada ka soo baxaya barnaamijka uu maraykanku wato ayaa la tibaaxaya in asalkii yahay la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ugu dambeynna dhulgariir xoogan ayaa ku dhuftay waqooyiga dalka new zealand wararka ka imaanaya dalka new zealand ayaa ku waramaya in maanta uu dhulgariir xoogan ku dhuftay jasiirad ku yaala waqooyiga dalkaasi dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu qiyaasay lix dhibic hal ayaa barqadii maanta ka dhacay jasiiradda ku yaala waqooyiga waddanka new zealand mas-uuliyiinta dowladda ee new zealand ayaa sheegay in halkaasi loo diray koox gurmad ah balse ilaa iyo haatan lama soo warin wax khasaaro oo ka dhashay dhulgariirkan oo laga dareemay qaybo ka mid ah waqooyiga ee dalkaasi dhulgariirkan ayaa kusoo aadaya xilli uu hawada isku shareeray khasaarihii ka dhashay dhulgariirkii toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhuftay waddanka turkiga iyo suuriya iyadoo haatan ay tirada dhimashada isku darka labada dal ay kor u dhaaftay afar kun oo ruux halka dhaawacun uu ku dhow yahay boqol kun ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaana intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت فسبحان الذي أسرى عرفت الله